bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegaystayaal hiraabfe ilaa ka dhowaada warka hiraabnimo idaacadda raadiyaha baydhowasinghayd qodobada warkaanonku doorkulan weliba ku mid ahaa ra-iisul wasaare rooble oo gudoomiyey kulunka amniga doorashada golaha shacabka dowladda federaalk soomaaliya oo sheegtay in dagaal laka dili xubno ku tirsan al-shabaab wasiirka cadaaladda xukuumadda federaalk soomaaliya oo ku hadlay dadkii shalay somalilan ku musaafuriiday laascaanooda barakac ka bilaawday degmada gurceel ee gobolka galgaduuda sheekh shaakir oo shaaciyay sababta dagaalkan ku wadan galmuduga wararkii inka dambeeyey dadkii shalay la ku musaafuriyay somalilan iyo weliba shacabweynaha ku nool boosaaso oo kujeeda koonfur galbeed soomaaliya weliba ayoogeeka qorsheeyahayna in magaaladaasi oo ka dhikan banaanbaxlan ku horjeeda somalilan hiraafayla dhegaystayaal weliba waa heraanimo axad ee taariikhda weliba ka beganta saddeeda bilo tobanaad ee oktoobar sanadka lamada kun iyo labaatii kowda intaasaytii weliba hayna qodobada markaasaytii inkadoorkuloon ee warkaana dhegaystayaal ha ka dhawaada iyo ogi oo markaas faahfaahsan oo saasoo talana markaasi oo ka jaran akhbaaraadka banaanka hiraafayla dhegaystayaal ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble weliba uuse kulanlan ku hadlaya in diyaargarowga doorashada xildhibaanada golaha shacabka la qaaday guddiga amniga doorashooyinka xanasoon iskajara taliyaasha booliska heer federaal iyo heer dowlad goboleed booliska amisom iyo booliska u n-ka oo ka taagiro dhiniga farsamada ra-isul wasaaraha weliba uusan kama hadnagay guddiga amniga doorashooyinka sideen ku-qiib aadahan sugowka amniga doorashooyinka doorashooyinkii aqalka sare usoon markaas kala dardaarmiyay inay sii wadaan dadaalsha wadajirka oo ka eedin sugowka ammaanka ergooyinka iyo weliba dhinacyada kahowlan hirgelinta doorashada guddiga amniga doorashooyinka weliba ra-isul wasaaraha warbixin ku siiyay shaqooyinka markaasi qobadan iyo weliba howlaha horyaala ee ku horeyay sugowka amniga doorashada golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya ee dhibaan bilaawda doonta taliyaha ciidanka booliska soomaaliya sareygaas cabdi xasan xijaar weliba sheegay in ra-isul wasaaraha iyo gudbigan lifaaqo ka eedin baahida dhiniga sugowka amniga islamarkaana iyo diyaaran ee infuliyowka howlaha lanxil saare ee ammaanka doorashooyinka ra-isul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble weliba uuse xasuusiyay xubnaha guddiga mas-uuliyadda culus ee la xilsaaray oo markaasio haku bahan maadaama wejiga lamaad ee doorashada usay koo culus qeybtis hora ciidanka sida gaarka intoo baran ee xoogga dalka soomaaliyeed weliba howlgal qorshaysan oo dadlaha qobqobadiyo kusuubiyan ah tuulooyin dhowdhow deegaanka janaale oo hooseedo magaalada marka ee xarunta gobolka shabeellaha hoose howlgalka oo hogaamiyay saraakiil ku tirsan ciidanka xooga dalkii weliba maamulka deegaanka janaale weliba ciidamadii kufuliyana tuulooyinka kaytoy muushaani xeertadoonka waaqacde iyo weliba kabtaanka oo dhammaantion dhow deegaanka janaale ee gobolka shabeellaha hoose taliyaha ciidanka sida gaarka intoo baran ee xooga dalka soomaaliyeed cabdulaahi mustafe madaale qaran weliba sheegay in howlgal kale qobqowday boqolaal qof hanaseyta uu sheegay in baaritaaniyo ku wadaan maamulka deegaanka janaale oo horkuhaya guddoomiyaha deegaanka cabdiraxmaan yuusuf alcadaala iyo ku-xigeenadiisa amniga yo qeyb ku hay howlgalka wararka lakuheelaha waliba iyo sheegahayna in howlgalka intiioo ka jaran ciidamada iyo dagaal culus oo la galan al-shabaab walibana saraakiil ciidamada oo sheegana in dagaalkii oo ka dilan tum ilama kumida al-shabaab ciidamada dowladda iyo weliba mas-uuliyiinta maamulka deegaanka janaale iyo howlgalka kureed reedanka nagadi deegaanka walibana saraakiil ciidamada oo sheegana in howlgaladii markaas sii wada doonana ciidanka somalilan ee magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool iyo weliba maalinta shalay hayti magaaladaasi ku musaafirina ku dhowaad todoba boqol oo qof oo kujeeda koonfurta soomaaliya gaar ahaan gobolada bayo bakool dadkan oo musaafirday somalilan welibaan iska jarana bilaan dhalinyaro iyo weliba ciyaal iyo odayaal oo markaas ka jaran ganacsiya yaryar welibana somalilan adka adka markaasyadii dadkaas ka eedeystay ama amni daro iyo weliba dilal qorshaysan oo maalmood dhaafi ka dhiyay laascanood wasiirka wasaaradda cadaaladda xukuumadda federaalk soomaaliya ee cabdiqaadir maxamed nuur jaamac sukurul uun ku hadlay tallaabada somalilan markii ku musaafiray dadka kujeeda koonfurta soomaaliya bismillah alxamdulilah uma salaatu wasalaam calaa rasuulillahi wabacad waxaan aada uga xumahay waxa ka socda magaalada laascanood in dad soomaaliyeed laga musaafiriyo magaalo soomaaliyeed waa wax ku cusub taariikhda dadka soomaaliyeed iyo dhaqanka suuban mana ka tarjumayso ilbaxnimada iyo dhaqanka dawliga ah waxaa nasiib darro ah in si gaara loo bartilmaameedsado dad gaara oo weliba si nabada ugu ganacsanayay magaalada qaarkoodna hantidooda iyo guryahooda laga soo dhex saaray waxaan ugu baaqayaa maamulka somalilan inay joojiyaan falalka noocan oo kale ah oo dhaqanka islaamka midka dawliga ah iyo kan soomaaliyeed midna aan ka tarjumaynin waxaan sidoo kale ugu baaqayaa waxgaradka aqoon-yahanada isimada cuqaasha hay-adaha u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha iyo shacabweynaha reer laascaanood inay dowrkooda ka qaataan ayna ka aamusin farfalkan foosha xun wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu
si kastaba haatoo somalilan weliba ku dhowaad todoba boqol oo qof ah kujeeda koonfurta soomaaliya gaar ahaan gobolada baayo bakool lanskajeytay garoonka banooni lugta laascaanood iyo maleesayta hakusaartii baawarta nooca xamuulka eh isla markaana markaas musaafirday waana ka eeday dadkaas amni dari weliba dalaalka udhi laascaanood ah wararkan oo deeraay wararkan oo deerahay degmada gurceel ee gobolka galgaduud weliba oo sheegaana in xalay ilaa horaabtan dadkanka badanayo ku barkacin degmadaas kureed markii xiisad dagaal oon dhexayta galmudug iyo ahlusunna markaasay tali ku dareemahay dadka weliba barkac jooga ku dambeeyay kureed markii ciidamada ahlusunna ee jimacdla wareegan degmadaas iyo difaacyo ku suubsan daafaha degmada iyo markaas fadow inay markaas isku difaacan ciidamada dowladdii weliba ahaan galmudug haddii ha weeraran xalay weliba la argay degmada gurceel dad badan bilaan iyo weliba ciyaal oo barkaco hanaseyti oo markaas dambey deegaanada hoos tago gurceel si markaasi oon kabadbaadan haddii dagaalku dhihi degmadaas dadku sugun degmada gurceel iyo warbaahintan xaqiijiyay inuu dareemaan obsika eedan in gudaha degmada markaasi oo kala dagaalamaan ciidamada dowladda iyo weliba haan galmudug oo dhino ah iyo weliba ciidamada ahlusunna si markaasi oo sidaas daraadiin iyoon barakicin wararkiin ka dambeeyay ee haddaan oo deerahay degmada gurceel weliba iyo sheegahaynaa in xaaladii totoo degan haabahaato gudaha iyo weliba daafaha magaalada laka argayay ciidamada taabacsan ahlusunna oo ku huweysan qoryaha nooda shalduban dhino kale maxamed sheekh cali xasan oo ku mid ah hogaanka ahlusunna waljamaaca wala sheegay in deegaanada galmudug iyo hankanagadan inuu la dagaalaman ururka al-shabaab oo kusugun meelo ku mid ah deegaanadaas ee maamulkaas galmuduga sheekh shaakir oo kusugan degmada gurceel wala sheegay in reedanka nagadan codsi inkukoy bulshada galmudug kureed markiiyo dareeman cubsi la xiriirta al-shabaab weliba saacad uusan sheegay in ahlusunna iyo weliba shacabka ku nool deegaanada galmudug iyo waayan cid gacanka siyaasa la dagaalanka al-shabaab balse hadda diyaaran eyin in dhammaan deegaanada galmudug ku xureeyan al-shabaab
annaku runtii deegaankan ma aanan qabsan waxaan ka qabsanna shabaabaan hore uga qabsanna laakiin haddeer waxaan ku nimid waxa weeye maadaama aan ayaan moogeyn uunbaan soo booqanoo soo siyaarannay waana deegaankeennii dadkeennii ahalkeennii qaraabadeennii kulli ay joogaan waa deegaamadii aan ku dhalanno weeye marka shabaabaan hore uga qabsannay oon ka xoraynay haddana waa ay soo damaaciyeen markay soo damaaciyaanna shacabkiiyaa dib noogu yeera haddana annaka xoogaa ka maqnayn muddo sidaasaana ku nimid alxamdulilaahi rabbialcaalamiin haddana waxa weye waxaan rajaynaynaa biidni illaahi alkariim in damacoodii ay soo damaacinahayeen ee dariiqyada ka jarahayeen oo meesha ka baxo waa inaad saldhig leedahay gurceel iyo gobolladani waxay ahayeen inta aan xorayno hore u xoraynay inta xorta ah waa meeshii bayskii laga duulaya weeye maqcadkii ciidanka weeye markaasaa ayaka deegaamada ay haystaan laga saari karaa laakiin qof hawada jooga oon dhul haysan dhul kale ma difaaci kara mana xoray karo sidaa darteed waa maqaacidii ciidamada dhulkaani markaa saas daraaddeed waa laga xoreynhayaa inta kalena insha allahulkariim haddii alla idmo ciidamada aad tiri ciidamadii dowladda iyo waa ciidamada hadda aan yani maalanba la dagaalamahaya oo diyaarka u ah waa ciidamadii horay yacni ula dagaalamay oo mabda'a iyo fikrigaas ka zuuliya deegaanka ahlu sunna waljamaaca kabacdina aan qayb ka mid ah dowladda aan ku wareejinnay oo aan doonayna markaas deegaamada galmudug laga haysto
anka dambe maxamed sheekh cali xasan shaakir oo ku mid ah hoggaanka ahlusunna weliba sheegay in ahlusunna garabka helaas maamulka puntland oo markaas ka taageertay hub iyo weliba baawar dagaal waa siuus hadalkan dhiki waraa ku yeeri sheekh maxamed shaakir oo ku tirsan hoggaanka ahlusunna weliba uuse kutoosay xela mas-uuliyiin ku tirsan galmudug ahlusunna ka eedayn in colaad ka awuraayta deegaanada galmudug islamarkaana iyo fadahan kursi siyaasadeeda kureed kulun xalay iyo weeladeen ganacsatada koonfur galbeed ee ku nool magaalada boosaaso weliba iyo waa go-aameynaa in geek iyo dhikan banaanbax iyo ka horjeedan maamulka somalilan banaanbaxa ayaa uu jejeeya in markaas ka horjeedan raafka ciidamada somalilan ee kusuubiyan dadha kujeeda koonfur galbeed soomaaliya islamarkaana iyo kumusaafuriyeen magaaladaas laascaanood ee xarunta gobolka sool qaar ku mid eh dadka kulunku weeladii weliba iyo sheeganaa in geek iyo ha hiraayaan dhammaan goobasho ganacsiga waaniyo muujiyi doonaan si markaas in ku hunyin dhibaatada lankajaysi laascaanood dadkaha kujeeda koonfur galbeed ee soomaaliya weliba xalay kulun weeladay iyo ku go-aameenaa in geeka xarumajo ganacsiyo hiran islamarkaaniyo suubiyan hanisbanbahow markaasiyo ka horjeedan raafka somalilan ee kahayta ganacsida weliba iska deegaanka ee kujeedan koonfurta soomaaliya haddaba dadkaas weliba ganacsada kujeeda koonfura koonfur galbeed soomaaliya ku nool magaalada boosaaso weliba markaasayta geeka iyo go-aameena in banaanbaxyo ka dhikan boosaaso siyo markaas umuujiyan shucuurtiyo ka eedan in ku jeedan in markaas ka horjeedan raafka kudarara laascaanooda wararka kale helaha weliba iyo sheegaan in dadkii ciidamada soomaaliya kumusaafireen magaalada laascaanood iyo hadeeren degmada burtiinle ee gobolka nugaal iyo markaasayta caawimaadka heli dadka ku nool degmada puntland gaar ahaan shacabweynaha ee koonfur galbeed soomaaliya markaas ku noolay degmadaasi oo markaas njey cuntiyo fudfudud oo markaasyo ambaahayin sida timirti weliba biyaha walaay warar ee ka horar dhegeystayaal waliba isin ku dhugun soo doontanaa wararkan iyo weliba barnaamijyadan dambe insha allah saaxiibada beele caalamka ee soomaaliya iyo madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisaare maxamed xuseen rooble ankabaaqi in iyo sii badan dadaalada dhexdhexaadinta ee lakaxaliyow khilaafka lakomuuji iswadaarsiyo warbixinada ee tumility september ee sanadkan lamada kun labaatii kowda si kastaba haatoo saaxiibada weliba ay ku walwalshiin in arrimaha aasaasiga eh iyo weli xalankudeerna inkastoo inku badan lama toddobaad iyo jareen dadaalo dhexdhexaadin ah hubaan la-aanta siyaasadeed ee dalarta weliba sii korartay halastareedan dhiyowka oo markaas ku koobo geedi socodka doorashada weliba horseeste jahawareer ku dhalado hogaanka wasaaradda amniga gudaha iyo weliba hay-adaha sirdoonka iyo nabadsugidda qaranka nisa hansayta wartarsho muhiim ee in la dagaalanka al-shabaab iyo weliba ilaalinta xaalada nabadgelyo ee dalka eelaka eri waraakubay beele caalamka saaxiibada caalamka weliba kubooriyaana madaxweynaha iyo weliba ra-isul wasaaraha in sidanka dhaqsiha badan iyo in deeran heshiisiyo diiraddan ka saaran hirgelinta heshiisyada doorashada ee tumi todobada sebtembar ee lamada kun iyo labaatanki sanadkiuna dhaafni iyo weliba labaati todobadii maajo ee sanadkan lamada kun iyo labaatii kowda in markaas hubiyan in hay-adaha amniga iyo muhiimka iyo weliba madaxyan oo hogaamiyaal awood leh u markaas la qadariyo gaar ahaan xilliga doorashada warkii dhegeystayaal isinku dhugunsaasan idaacadda raadiyaha baydhabo saaxiibayaal oo isnadaraysaan oo ah maxamed raxmaan ibraahim jiiro eh saaxiibkii xasan jookar farsameeyey intaninka dhonyinka mahadsintin dhugunsooka wararkii weliba barnaamijyada kubow idaacadda raadiyaha baydhabo dhegeystayaal